sidoo kale xeer madaxweyne lamarkiisu yahay julaay afarteedii kuna saabsan kala diridda golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyo magacaabidda gudoomiye kumeel gaar ah madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka puntland markuu arkay baahida loo qabo isbedel lagu sameeyo maamulka degmada gaalkacyo markuu tixgeliyey tala soo jeedinta guddiga dib u eegista iyo qiimaynta maamulka gobolka mudug wuxuu xeeriyey waxaa la kala diray golaha deegaanka degmada gaalkacyo laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaa maxamuud yaasiin axmed tumey loo magacaabay gudoomiyaha kumeelgaarka ee degmada gaalkacyo waxaa guddiga dib u eegista iyo qiimaynta maamulka gobolka mudug la farayaa inay ku soo diyaariyaan kusoo dhisaan muddo dhan toddoba casho gudahood oo laga bilaabo taarikhda kor ku xusan golihii deegaanka degmada gaalkacyo xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo wuuna saxiixay waxaana dib ka soo gudbin doonaa guddiga soo dhisi doona golaha deegaanka